الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات أيها الإخوة asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu waxyaakum tigii sagaalaad insha allahu tacaala kitaabkeenii aclaamu sunna ayaan tawxiid rububiya ayaan kusoo jiray bacda aan kasoo ba shuruuddiisii iyo sida macnihiisuba yahay haddana waxaan ku jirnaa tawxiid arububiya waxaan soo gaadhay markaa maxaa did u ah tawxiid arububiya waan soo sheegay tawxiid arububiya waa tawxiidka abuurka ilaahay subxaana wa tacaala khalqiga uu ilaahay abuuray inaan qirno rab alcaalamiin inuu yahay mid iskale khalqiga shrikiinta ahayd ee nabiga sala allahu calayh wasalam beenisay tawxiid rububiya way rumaysnaayeen laakiin dhibaatadu waxay diideen oo ay ka taagnayd tawxiid aluluhiya maxaa yeelay ilaahay waa kale subxaana wa tacaala walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalardi layaquuluna allah haddaad weydiiso nebi moxamedow quraysh ama mushrikiinta quraysh haddaad weydiiso yaa abuuray samada iyo dhulka waxay odhanayaan allah baa abuuray idan meeshay ku gaaloobeen waa xaggee marka tawxiid uluhiyay ku gaaloobeen ee tawxiid arububiya way rumaysnaayeen maxaa yeelay tawxiid arububiya waxay u rumaysnaayeen ilaahay inuu abuuray iyaga iyo dhulka iyo cirka laakiin waxay diidanaayeen in ay caabudaan ilaaha keligii inay isaga caabudaan ayay diidanayeen taa markaan xalay ka soo sheekeynay sheekhu wuxuu inoos ina weydiiyey su-aal uu leeyahay tawxiidka rububiyada maxaa ka soo horjeeda maxaa lid ku ah maxaa qofka lo odhan karaa tawxiid rububiya ayuu diiday maxaa la odhan karaa maxaa lid ku ah tawxiid rububiya waxaa lid ku ah waxaan soo socda huwa ictiqaadun mutasarifun maca allahi caza wajala fi ayi shayin min tadbiiri alkowni min iijaadin aw icdaamin aw aw ixyaain aw imaatatin aw jalbi khayrin aw dafci sharin aw gayra dalika min macaani rububiya أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك wuxuu yidhi waxaa lid ku ah tawxiidka rububiyada ictiqaadun inaan caqiidayso qofku inuu caqiideeyo mutasarifun maca allahi inuu jiro mid ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la qabsada inuu jiro oo hawsha la haya ilaahay wax hawsha la haya oo cirka dhulka la maamula inuu jiro qofku hadduu caqiideeyo wuxuu ku gaaloobay ama wuxuu lid ku yahay tawxiidkii rububiyada aanu bixinin fii ayi shayin wax kasta oo ilaahay abuuray qof la wadaaga oo mutasarif la ah qofku hadduu caqiideeyo wuxuu lid ku yahay tawxiidka rububiyada tawxiidka rabbi rabbinimada tawxiidka abuuridda tawxiidkii tadbiirka iyo tasarufka ayuu lid ku yahay min fi ayi shayin min tadbiir alkown kownkan aan ku noolnahay cer iyo dhul waxaasoo dhan tadbiirkooda iyo maamulkooda qofkii caqiideeya ilaahay waxaan ahayn inuu yahay ka ku tasarufaayay wuxuu aaminay wax lidku ah tawxiid rububiya maxaa ka mid a waxyaalaha tasarufka ama maamulka min iijaadin inuu aamino wax ilaahay la abuuray wax inuu jiro iijaad waa abuurid aw icdaamin mid wax baabi'in kara inuu jiro oon ilaahay ahayn aw ixyaain mid wax noolayn kara inuu jiro oon ilaahay ahayn aw imaatatin mid wax mid wax dili kara inuu jiro oon ilaahay ahayn aw jalbi khayrin khayr loo keeno caalamkan ama kownka oo la keeno oo la abuuro khayr oo loo keeno inaad caqiidayso waxay ka mid tahay waxyaalaha lidka ku ah tawxiidka rububiyada aw dafci sharin shar celintii qofka inuu aamino in uu jiro qof la tasarufa ilaahi subxaana watacaala oo la maamula aw kayra dalika min macaani rububiya ama waxa waxaan ahayn oo macnaha rabbinimada ee ilaahay leeyahay subxaana watacaala kutusinaya qof la wadaaga ama wax la wadaaga alla hadduu qofku aamino inuu jiro wuxuu diiday tawxiidkii rububiyada ayuu diiday ama haddii kale aw ictiqaadun ama qofku inuu caqiiday ictiqaadu munaasicin lahu mid ilaahay kula dooda inuu jiro fii shayin wax oo min muqtadayaati asmaa'ihi magacyaalka ilaahay waxa ay keenaan magacyada ilaahay subxaana watacaala magac kastaaba macnuu keenaa macno weyn buu keenaa magacyada ilaahay subxaana watacaala raxiim markaad leedahay raxmad oo dhan ayuu ilaahay waa aakharo oo dhan jannadoo dhan ilahay baa unaxariista waa magac laakiin macno weyn buu ku xambaarsan yahay raxmaan sidaasoo kale hafuur saas oo kale qahaar yacni magac kastoo ilaahay leeyahay macaani badan ayuu leeyahay macaanidaas qofku inuu caqiideeyo wax kula doodi kara ilaahay inuu jiro arrintaa oo ku haysta hadduu qofku aamino wuu ku gaaloobayaa tawxiid rububiya bimuqtadayaati asmaa'ihi wa sifaatihi ka cilmi algayb qofku inuu aamino wax cilmi wax maqan wax og inuu jiro wax maqan qofka hadduu aamino qof ilaahay la og inuu jiro wuxuu ku gaaloobay sifaadka ilaahay subxaana watacaala leanna isagaa caalimulghayba isagaa caalimulghayba marka dadka kule hebel wuxuu og yahay ghaybka oo wuxuu ka soo warramaa waxaan jirin waa beenaalayaal waa dad doonayay ilaahay subxaana watacaala wuxuu gaarka u lahaa inay ilaahay la wadaajiyaan bay doonayaan waxa rabbi gaarka u lahaa bay rabaan dad kale in inay siiyaan xataa bashar daciif aad arkaysaa oo laleeyahay ama sheekha lagu magacaabo ama weli ha lagu magacaabo ama ha lagu magacaabo wuxuu doono laleeyahay wax kasta ogya waa laga fayday waa la maxaa laga fayday isaga daaha laga fayday daahu xagee buu yaalla laga fayday ya daaha nabi moxamed aan laga fayday isaga laga fayday muxuu yahay ma daah shaytaan baa laga fayday mise ja mise daah xagga rabbi ka mid baa laga fayday haddaad eegto sifaadkiisuna sifad ehlu taqwo ma aha xaaraan cuno wey inta badan waxaa laga yaabaa xaq islaan inuu cuno inuu intii salaada xataa inuu marka qaarkood uusan tukanin baaba dhici karta yacni waa kufri waa gaalnimo wey waxyaalaha dadka qaarkii aaminsan yihiin jahli iyo kufri iyo shirki wax calaaqa la leh ayaa marka qaarkood dadku ay aaminaan oo ay ku fogaadaan أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته نعم ka cilmi alghayb sida cilmiga waxa maqan in la ogaado ilaahay baa sifaadkaa iskale haddaad qof kale u yeesho rab waxaa diida rububiyada ilaahay waalcadamati weynaanta waalkibriyaai kibirka wanaxwu dalika waxaasoo dhan ilaahay bay khaas u tahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa weeyaan qofka caqiideeya qof munaasac ku ah alla subxaana watacaala oo kula doodaya arrintaa inuu jiro wuxuu ku shariig yeelay ilaahay subxaana watacaala tawxiidka rububiyada ayuu ku gaaloobay ilahay wuxuu ihi subxaana watacaala maa yaftax allahu linnaasi min raxmatin فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة waxa alla dadka u furo oo raxmada ilaahay subxaanahu watacaala khayraadka iyo raxmadda dadka uu u furo falaa mumsika laha cid ka celin karta oo ka joojin karta ma jirto oon ilaahay ahayn wamaa yumsik wax ilaahay uu qabso uu qabto ee ama uu diido falaa mursila lahu min bacdi wax soo diri kara isaga gadaashii ma jiro wahuwa alcasiizu alxakiim idan khayrka yaa keena allah subxaanahu watacaala albaabada nimcada yaa fura allah subxaanahu watacaala xumaan yacni yaa reeba marka uu doono khayrka yaa hayo oo reeba alla subxaanahu watacaala idan ilahay baa iskale waxaas oo dhan ya ayuha annaasu udkuruu nicmat allahi calaykum hal min khaaliqin gayru allahi yarzuqukum min alsamaai waalard ilahay aadkan wuxuu leehay subxaanahu watacaala ya ayuha annaas dad yahow udkuruu xusa nicmat allahi calaykum nimcada ilaahay korkiina uu idiin nimceeyey xusa hal min khaaliqin gayru allah mid wax abuuray oon ilaahay ahayn miyaa jira hal min khaaliqin gayru allah mid aan alla ahayn oo wax abuura miyaa jira yarzuqukum kaasoo idin risiqa ama risiq idin siiya min asamaai waalardi dhulka cerka iyo dhulka risiq idinka soo daadiyo o idin siiya oon ilaahay ahayn miyaa jira la may ma jira ilahay mooye subxaanahu watacaala raasiqidan waa allah subxaanahu watacaala waana tawxiidu arububiya ku jirnaa aayadka ilahi wuxuu lehay subxaanahu watacaala wain yamsaska allahu bidur wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu wain yuridka bkhayr falaa raada lifadlih wain yamsaska allahu bidur allah hadduu kugu taabto dhibaato dhibaada hadday ku taabato xagga rabbi ka timid cudur xanuun geeri faqri wax kasta walbahaar wax kale oo wax hadduu ku taabta dhibihi hadduu ku taabto falaa kaashifa lahu midkaa faydi karaa ma jiro dhibka ilaa hu alla mooye subxaanahu watacaala wain yuridka bikhayr khayr allah hadduu kula doono oo nimco uu lugaha kuu geliyo oo nicmatulfushuuq aad dhex gasho oo nimcadaa aad dabaalato wax kuu wax wax kaamaa nimcadaa kaa celin kara ma leh falaa raadda cid kaa celin karta khayrkaa lifadli fadligiisa ilahay wax joojin kara ma leh maantada allah hadduu khayr kula doono oo barwaaqo uu kula doono oo khayr ilaahay uu kula doono cid kaa celin karta insiga iyo jinka iyo wax kasta haday isu tagaan kaama celin karaan dhib hadduu ku taabtana ilahay un baa kaa faydi kara subxaanahu watacaala eda yaa la magan galaa allah subxaanahu watacaala dhib markuu ku qabsado yaad magan gelaysaa allah haddii barwaaqo iyo nimca ay ku asiibtana yaa lagu mahadiyaa oo lagu shukriyaa allah subxaanahu watacaala aayadka ilahi wuxuu lehay subxaanahu watacaala afara'aytum ma tadcuuna min duuni illah in araadani allahu bidurin hal huna kaashifaatu dureh aw araadanii biraxma hal huna mumsikaatu raxmateh qul xasbiya allahu calayhi yatawakali lmutawakiluun afara'aytum ma tadcuuna min duuni illah afara'aytum war miyaad aragteen ma waad aragteen ma arkaysaan maa tadcuuna min duuni illah waxa ilaahay gadaashii aad baryaysaan eed caabudaysaan eed u dhawaaqanaysaan in araadani allahu bidur ilaahay hadduu dhib ila doono hal huna kaashifaatu dureh dhibkaa kuwa iga faydaya miyay yihiin asnaamta iyo basharka iyo jinka aada caabudaysaan dhib alla hadduu ila doono dhibkaa ma iga faydi kartaa kuwaasi ma iga faydi karaan oo wax ma ii tari karaan maya aw araadanii biraxma allah hadduu raxmad iyo khayr iyo barwaaqo ila doono hal huna mumsikaatu raxmateh raxmad ilaahi kuwa qab iga qabanaya oo iga haysanaya oo ii diidaya miyay yihiin qul waxaa tira xasbiya allahu xasbiya allah ilaahay baan tala saartay ilaahay baan tala saartay subxaanahu watacaala calayhi yatawakali lmutawakiluun kuwa tala saartaana alle unbay tala saartaan subxaanahu watacaala wa qaala tabaaraka watacaala ilaahay aad kale wuxuu ku yidhi wacindahu mafatixu lgayb laa yaclamuha ilaa hu kuwa aaminsan waxaan alla ahayn inuu waxa maqan og yahay oo wararka beentaa dadka u sheegi oo dadka waddada xaqaa ka dhumin oo maaragtay sifaadka ilaahay leeyahay siinaya binu aadmi siinaya kuwaas ha ogaadeen in ay ku dhex jiraan shirki oo sifo ilaahay iska leeyahay subxaanahu watacaala ay u sarfinayaan oo ay siinayaan waxaan ilaahay ahayn dhibaatadaasina iyagun bay dib ugu soo noqon doontaa cid kaleo ay wax ku yeelayaan ma jiro cid kale oy wax ku yeelayaan haba yaraadee ma jiro iyagoo sh- mushrikiina oo shirkigaa daaqaya oo u haysta welibana inay camal wanaagsan ku jiraan ayay tegayaan wax alla waxay shaqaysteen oo camal laga aqbali maayo maxaa yeelay ilaahay baa yidhi subxaana watacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa mid baa beri ila dooday waan xusuustaa zamaan wadaad baa ila dooday oo ilaahay inuu dad bashar oo awliye ah oo qeybkooda oo maqan waxa soo socday iyo dhan laga fayday oo sadratulmuntaha tegay oo malaa'igta la shiro oo aqdaab iyo awtaad loo qaybiyo oo koonkan kala hayo oo bar madarka ay xisaaran yihiin oo bar dadka naftooda xataa ay qaadaan oo acuudu billah shirki oo dhan iyo wax alla wixii lagu gaaloobi lahaa xataa marka qaarkood yahuudda iyo nasaaradu ayna aaminsanayn ayay ka aaminsan yihiin bashar bini aadmi oo daciifa markaasaa aayaddii ilaahay suurat ljin falaa yudhiru calaa gaybihi axada ila man irtadaa min rasuul aada u saasee falaa yudhiru calaa gaybihi axadan ilaahay uma faydo waxa maqan ama gaybkiisa axadan qofna ilaa man irtadaa min rasuul ilaa miduu raalli ka noqday oo rasuula mooyaane oo waxyi uu ugu fayda mooyaane markaasaa wuxuu yidhi ow min weli ow oo min weli maadaa ku daray ma qur-aankii baabaad ku daraysaa aay- adigii baad qur-aanka ziyaadinaya ma ilaahay baa yidhi min weliyan yidhi subxaana allah waa wax aan hadda ka hor dhicin wey masaa'ibta dadku aaminsan yihiin iyo dadkan digidamlaynaya ee maaragtay durbaanada garaacaya masaa'ibta ay ummadda ay u wadaan waa waa taa wey aayadihii qur-aankaa buu aayadka lagu da wuxuu ku lehay ilaa man irtadaa min rasuul wuxuu yihi ow min weliy ow min weliy ma aayaddaa sheegtay ma way may way ku jirtaa way iskaga jirtaa meeshay ku jir subxaana allah meeshasay ugu jirtaa ma qur-aan ilaahay aan soo dejin baa rabtaa adu inaad inaad ku darto idan walaalayaal allah hayna badbaadiyo subxaana wa tacaala caqiidadeenna allah haynoo badbaadiyo subxaana wa tacaala ilaahu yuusana dilin ilaa anagoo ku dhimanna laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah ilahay wuxuu lehay subxaana wa tacaala wa cindahu mafatixu lgayb ilaahay wuxuu hayaa oo gacanta ku hayaa oo agtiisa taalla ma waxa maqan mafaatiixdooda isaga haya subxaanahu wa tacaala laa yaclamuhaa ilaa huwa isaga mooye cid kale oo ogna ma jiro waxa maqan yaa og allah subxaana wa tacaala unbaa og waxa maqan yaa ka warqaba alla unbaa ka warqaba ilaa laa yaclamuhaa waa laa waa nafyi wey ma oga ilaa huwa isaga mooye subxaana wa tacaala idan waxay ka mid tahay tawxiid rububiya ka mid tahay wa qaala tacala ilahi wuxuu yihi aayad kale qul ayaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah tanna fiiri ziyaadada tan maxay- wacindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ilaa hu taasi caan bay ahayd tanna waa khaas qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayb qul laa yaclamu ma oga qul nabi maxamed waxaad tiraahdaa laa yaclamu ma oga man wax alla wixii fi samaawaati samaawaadka jooga waalardi dhulka jooga algayba ma oga waxa maqan ma oga ila allah ilahay mooye subxaanahu watacaala wa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmihi ila bima shaa walaa yuxiiطuuna bishayin min cilmih ilahay cilmigiisa iyo macrifadiisa iyo culuumtiisa ma ogaadaan basharku mana koobaan ila bima shaa isagu wuxuu doonay mooye subxaanahu wa tacaala isagu wuxuu doonay mooyaane ma ogaadaan buu ilahay leeyahay subxaanahu watacaala subxaana allah brograam kalaa marmar igu soo fakanaya walaalayaal alla raali ahaada insha allahu tacaala ma garanayo sababka insha allah waa mm, cilaajin doonaan baan malan insha allah laa xawla walaa quwata illa billah وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحوري صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري وهو في الصحيح إلهي وحوله سبحانه وتعالى صنع وكوري العظمة وينانتو إزاري وهو سكنت وينانت أنا إسكن أنا قاري تاي waalkibriyaau kibirna irdaa'ii waa go-ayga faman naasacanii waaxida minhuma labadaa midkii igaga qofkii igaga dooda ama isweynaysiiya ama kibra minhumaa labadooda mid ka mid ah askantuhu naari naartaydaan gelinaya naartayda ayuu gelayaa buu ilahi yihi subxaana watacaala xadiidkuna waa xadiid saxiix ayib intaas waxay ahayd wixii lid ku ahaa tawxiidka rububiyada tawxiid aluluhiya iyo tawxiid arububiya ayaan ka soo baxnay mid kasta macnihiisa iyo waxa lidka ku ah halka waxaan ka gelaynaa tawxiidkii saddexaad oo ah tawxiidka magacyada ilaahay iyo sifaadka ilaahay iyo lafteedu waa tawxiid gaara macluumaad gaar iyo culuum gaaray leeyihiin oo qofka muslimka inuu barto oo uu ka uu ku adabsado markuu aaminsan yahay uu ku adabsado oo uu raaco oo cata oo caqiideeyo loo baahan yahay maxay yihiin marka maxay yihiin marka tawxiid alasmaa wasifaat huwa aliimaanu bima wasafa allahu tacaala bihi nafsah huwa aliimaanu waa in la rumeeyo bima wasafa allahu tacaala in la rumeeyo wey huwa aliimaan waa in waa rumayn inaad rumayso weeye tawxiid alasmaa wasifaat bima wasafa allahu bihi nafsah ilahay naftiisa wuxuu ku sifeeyey fii kitaabihi kitaabkiisa wuxuu ilaahay naftiisa ku sifeeyey inagu ilaahay isaga iskama naqaano isagaa iskeen baray isagaa isyaqaana allah subxaanahu watacaala kuma sifayn kara isaga ilaa wuxuu isagu isku sifeeyey mooyaane uma bixin kara magac ilaa kuu isagu isu bixiyey mooye subxaanahu watacaala idan ka baro rabbi magacyadiisa isaga ka baro sifaadkiisa isaga ka baro sida ay tahayna usug oo caqiide macluumaad kale oo ilaahay kaaga iman aduu ma haysatid mana heli kartid ilaa inaad baadi u socoto mooyaane inaad baadi u socoto iyo dalaal cad mooyaane wax rabbi ka iman nin baan anu intaan keeno yaan ilaahay anu ku qurxin ma odhan kartid wax ka badan iyo wax ka nusqaamtoon ha samaynin huwa aliimaanu bima wasafa allahu tacaala bihi nafsahu fii kitaabih waa inaan aamino wuxuu ilaahay naftiisa ku sifeeyey kitaabkiisa wawasafa bihi rasuuluhu sala allahu calayhi wasalam ama uu ku sifeeyey rasuulkiisu alle uu ku sifeeyey oo min alasmaa'i alxusnaa magacyadii wanaagsanaa wasifaati alculaa sifaadkii sarreeyey ah wa imraaruha in aan marino oo aan aan ku socodsiino oon ku dureersiino kamaa jaa-ad sidii ay ku timid siday ku timid inaan ku dureersiino oo aan ku socodsiino oo aan marino bilaa kayfin annagoon u samaynin kayfiyad u samaynin sifad annagoon u samaynin sifad u samaynin jurmi iyo xajmi iyo kayf intaasuu leegyahay intaasuu yeryahay intaasuu dherer ballaadh wa kayf aan u samayn abadan uma samayn kartid kayf waayo ilaahay subxaanahu watacaala beri buu nasiih buu ka yahay kayf may ilaahay kayf male kayf waacan waa maxay anta kayfak adu see tahay intaasoo mitir baa tahay dharkaa waa intaa intaasaad leeg tahay misaasaad leeg tahay waa kayfiyaddaada wey bilaa kayfin adoon kayfiyad u samaynin adoon qaab u samayn adoon qalabayn qaab u samaynin kamaa jamaca allahu tacaala sida ilaahay uu ku kulmiyey bayna isbaatiha wuu sugay alla subxaanahu watacaala sifaadka iyo asmaada wa nafa takyiif wuxuu diiday in qaab loo sameeyo qaab loo sameeyo canha iyada fii kitaabihi buu ku diiday fii kayri mawdicin wax meel ka badan ayuuna kugu diiday oo uu ilaahay diiday waxaa ka mid a yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuxiituuna bihi cilma ilaahay cilmi kuma koobaan makhluuqaadku cilmi ilaahay macrifo iyo cilmi kuma koobaan yaclamu alla waa ogyahay maa bayna aydiihim waxa hortooda wamaa khalfahum wixii ka dambeeya walaa yuxiituuna bihi cilma amaa iyagu ilaahay cilmi kuma koobaan subxaanahu watacaala ilaahay cilmi kuma koobaano waxa weeye intay kayfiyad u sameeyaan wakaa ilaahay waa sida ma yidhaahdaan aayadka ilahi wuxuu lehay subxaana watacaala laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu lbasiir wax ilaahay la mid ah oo isagoo kaliya ma jiro idan haddaan wax ilaahay la mida jirin see baad ku ogaan kartaa marka seed kayfiyaddiisa ku ogaan kartaa tasawurkaaga adiga waxaad aaminsan tahayba ilaahay uma eka subxaana watacaala aslan wax kastoo kugu soo dhaca rabbi uma eka ilaahay uma eka subxaana watacaala waa ka nasahan yahay middaas idan see baabad ugu samayn kartaa kayfiyad marka dadka ahlu tawxiidka ee tawxiidka ka sheekeeya sifaadka ee doonaya inay qur'aanka iyo sunnada say diintu uga sheekaysanay u qaataan dad baa waxay u yaqaanaan mujasama ilaahay bay sifeeyaan ilaahay bay kayf u sameeyaan ilaahay bay meel ku tilmaamaan ilaahay bay saas subxaana allah ilaahay baa diidan subxaana watacaala laysa ka milihi shay wahuwa samiicu lbasiir aayad kale wuxuu lehay subxaana watacaala laa tudrikuhu labsaar wahuwa yudriku labsaar wahuwa latiifu lkhabiir laa tudrikuhu labsaar araggu ilaahay ma haleelo araggu ilaahay ma haleelo adigu waa lagu arki karaa waan ku ar saasaa dharkaada iyo balarka hal mar baa isha lagugu qabanaya ilaahay ili ma haleesho wahuwa yudriku labsaar laakiin isagu aragtiyadoo dhan ilaahay waa haleelo isagu waa kii u arkaa waa kii abuuray wahuwa latiifu lkhabiir isagaa khabiira oo latiifa wagayra dalika min alaayaat وفي الترمذي عن أبي عن عن أبي بن كعب رضي الله عنه كتاب سنن الترمذي waxaa ku jirtay أبي بن كعب أصحابي baa laga wariyay رضي الله عنه wuxuu yihi أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر آلهتهم أنص- أنصب لنا ربك يعني نصف يا ربي أنصب لنا ربك نصب كيس النوشك نصب كيس utiri yani waa waa saa waas u- yani no- noo sheeg bay leeyihin markuu ilaahyadooda nabigu caayay oo asnaamtii caabudayeen iyo waxoodoo dhan la caayay ayay waxay idhaahdeen noo sheeg ilaaha nasabkiisa noo sheeg sifadiisa noo sheeg waa side ilaahay baa sheegay subxaana wa tacaala qul huwa allahu axad allahu samad wasamad aladi lam yalid walam yuulad ilahi wuxu uhi subxana qul huwa allahu ilahi wuxuu uhi subxaana watacaala qul huwa ilaahay allah waa kala caabudo wey maaluuh kala caabudo wey axadun waa mid keliya wey waa mid keliya laba maaha saddex maaha wax isaga la kaalmiya ma jiro wax ilaah kale male waa allah waa keligi sifaadkiisa keli buu ku yahay magacyadiisa keli buu ku yahay la- caabutaanka isaga la caabudayo keli buu ku yahay rububiyada uu abuuray khalqiga oo dhan keli buu ku yahay waa keligi wax kasta allahu samad addoommadu waa ka ay u qasdaan oo ay baryaan oo isaga ku tiirsan yihiin wasamad waxa weeye waa mid aan waxba ku tiirsanayn isagu taagan isku filan aan u baahnayn cidna hore horreeyey dambeeya koreeya hooseeya wax ka horreeya jirin wax ka dambeeyaa jirin allahu samad alladii waa kii lam yelid aan waxba dhalin walam yuulad isana la dhalin liannahu laysa shayun yuuladu ilaa saymuut maxaa yeelay qof haddii la wix alla wixii la dhalo waa dhinta walaysa shayun yamuutu ilaa sayuuraf wax kasta hadduu dhinto waa la dhaxla wain allaha tacaala laa yamuutu walaa yuuraf laakin ilaahay ma dhinto lamana dhaxlo walam yakun lahu kufuan axad wax u eg iyo wax isaga la siman iyo wax la mida toona ma jiraan macnaheedu waa intaa wey wax u eg iyo wax la siman iyo wax u egtoona ma jiro alla subxaana watacaala walam yakun lahu kufuwan axad kufku waxaa la yidhahdaa kafaa hadda waxa weeye waxaa loo isticmaalaa fiqiga waxaa loo isticmaalaa waxaa la yidhaha gayaan way isu waa- markaan inagu leenahay oo kale wuu gayaa ama yani way isu dhigmaan wey walam yakun lahu kuf wax u kuf oo la- la siman wey ama mathiil oo shabiih oo cadiil oo la eg ma jiro allah subxaana walam yakun lahu kufuwan axad intaasina waa tawxiidka magacyada iyo sifaadka ilaahi subxaana watacaala macnaheeda weeyaan ayib idan su-aal buu sheekhu soo jeeday wuxuu yihi ma daliilu lasmaa'i alxusnaa min alkitaabi wasunna maxay tahay magacyada ilaahay ee wanaagsan daliiladoodu kitaabka qur-aanka iyo sunnada marka laga hadlayo maxay tahay adiladoodu maxay tahay ilahi wuxuu leehay subxaana watacaala waa kuwa marka adiladii ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ولله الأسماء الحسنى مقعد وناكسن إلهي باسكله فادعوه بها الله كبرية إساق مقعديس الله كبرية وذروا الذين كوي كتر يلحدون كواسو كو الحاذي كو الشركني كو معرف حد قدبي في أسمائه مقعد إلهي سبحانه وتعالى كوي كو حد قدبي إيه كو قالوبي ee ka ilxaaday kuwaa ka taga arrimahooda oo ilaahay magacyadiisa wanaagsan yaa u sugnaadee kuwaa ku baryo ilaahay subxaanahu wa tacaala walihaadaa waa laajaba ya marka yaa rabbi yaa raxiim yaa quduus yaa qayuum yaa xayu yaa qayuum ilaahay markaad asmaadiisa ku bardo ilaahay waa ka aqbalaya subxaanahu wa tacaala isaga ayaa mudan magaciisa inaad ku barido walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay ku barya subxaanahu wa tacaala gabadh wadaada ayaa beri waxay ka sheekaysay gabadh muslimad oo daaciyad ah ayaa kitaab ay qortay waxay ku qortay gabadhaas gabadh daaciyad oo kutub qortay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi u dhameeyey bay ahayd saynab alghazali baa la odhan jiray kitaab bay aliftay la yidhaahdo ayaamun min xayaati maalmo ka mid a noloshayda markaa masriyeed bay ahayd camal dacwo badan bay ku jirtay nin daaqiyo oo xadgudbay ayaa xidhay wuu xidhay waana la cadaabay kitaabkana waxay kaga sheekaysay qol baa intii la geliyey oo lagu xidhay baa waxaa lagu soo daayey ayo la carbiyey inay cunaan baa lagu soo daayay qolkii loogu soo albaabka inta indhaha intaan isku qabtay ayaan waxaan bilaabay inaan akriyo magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan akriyo yaa allah yaa raxmaan yaa raxiim waxay tiri waan iloobay noloshii iyo xaaladii oo dhan waan ka tegey magacyadii ilaahay iyo macaanideedii baan ku mashquulay haddaan muddo akriyey waxaan dhaha kala qaaday tiri aygii oo saa intuu ii hor fadhiyo iyo soo fiirinayo sidii qof wax edabsan oo kale sidaa u aamusan oo saa u fiirinayo lugaha intuu dhulka saaray saa u fiirinaya oo aan taabanin afka aan saarin ayaan dhaha kala qaaday bay tiri allahu akbar idan qofka mu'minkaa markuu alla caqiidayo subxaanahu wa tacaala oo magacyadiisa asmaada ilaahay iyo uu rumeeyo oo ay dhab ka tahay ilaahay waa ka aqbalaya subxaanahu wa tacaala kuwaasaana awliyada ilaahay kuwaas aamina ee sidaa u dhaqmaya awliyada ilaahay subxaanahu wa tacaala leanna maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala falilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha wadaru aladiina yuxduuna fii asmaa'ih aayad kale ilahi wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala qul idcu allaha aw idcu araxmaan ayama tadcuu falahu alasmaa'u alxusna qul idcu allah alla u ku dhawaaq allah dheh oo ku bari magaca ilaahay allah aw aw idcu araxmaan ama raxmaan ku bari waa isku mid wey ayama tadcuu midkaad ku baridaba falahu alasmaa'u alxusnaa magacyada wanaagsan ilahay baa iska leh waxay mushrikiinta nabiga waxay ku yidhaheen ba la yidhi maalin kasta maxamed magac buu sheegaya allah buuna lahaa maantana araxmaan buu keenay berrida magac kaleu keeni doonaa maxay tahay waxaan u akriyayo markaasuu ilahi wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qul idcu allaha aw idcu araxmaan ayama tadcuu falahu alasmaa'u alxusna waxoo dhan ba allah iska leh midaad doonta ku bari weye wa qaala caza wajal ilahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala allahu laa ilaha illaa huwa lahu alasmaa'u alxusna allah allah ilaahay laa ilaha illaa hu waxaan isaga ahayn ma jiro lahu alasmaa'u alxusna magacyada wanaagsan ilaahay baa iska leh wagayriha min alaayaat waqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam nebiguna wuxuu yidhi ina lilahi tiscatn watiscuuna isman ilaahay sagaashan iyo sagaal magac ayuu leeyahay buu nebigu yihi salى اllahu عalayh wasalam man axsaaha dakala aljanna qofkii kooba sagaal iyo sagaashan kaa magac ee xifdiya macaanideeda kuna camalfala macnaheeda jannada ayuu gelayaa buu nebigu yihi sala اllah alay slam wahuwa fi saxiix waqala nabiyu salى اllahu عalayh wasalam dabcan xadidka bukhaari baa wari nebigu wuxuu yidhi asaluka allahuma bikuli ismin huwa lak samayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitaabik aw callamtahu axada min khalqik aw ista'harta bihi fi cilmi alghaybi cindak an tajcala alqur'aana alcadiima rabiica qalbii ducadaasuu yidhi nabigu ilaahay ku baryay subxaanahu wa tacaala asaluka allaahuma ilaahu adaan ku weydiisanaya bikulli ismin huwa lak magac kasta ood leedahay baan kugu weydiisanayaa samayta bihi nafsak naftaada aad ku magacowday aw anzaltahu fii kitaabik ama kitaabkaaga casiiskaa aad ku soo dejisay aw callamtahu axadan min khalqik ama aad bartay mid ka mid a khalqigaaga aad bartay magaca aw ista'harta bihi ama adiguba aad gooni la noqotay magacaas fii cilmi alghaybi cilmiga maqanee agtaada cindaka adiga agtaada adigu aad gooni la tahay oo sir kuwa ilaahay oo magacaa hadduu jiro ilaahu kaa ayaan kugu bariyey subxaanak saasuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam al- asaluka allahuma bikulli ismin huwa lak waa duca shaamila oo kaamila oo cajiiba wey allah asaluka allahuma bikulli ismin huwa lak magac kasta ood leedahay baan ilaahu kugu baryey waa jawaamic adducaa waa la yidhaha Ja- min jawaamic adducaa ducooyinka jaamica ee waaweyn ayay ku jirtaa in la bartana way munaasab tahay aad iyo aad ilahina lagu barya subxaanahu watacaala samayta bihi nafsak naftaadaad ku magacowday aw anzaltahu fi kitaabik ama kitaabkaa qur-aankaa aad ku soo dejisay aw callamtahu axadan min khalqik ama aad bartayba khalqigaaga qof ka mida malag ha ahaado nebi ha ahaado weli ha ahaado aw ista'sarta bihi ama aad gooniba la noqotay magacaas fii cilmi alghaybi cindak magaca cilmiga ghaybka agtaada aad gooni la noqotay an tajcala alqur'aan qur'aanka inaad ka dhigto rabbigow alcadiim qur'aankii weyna rabiica qalbii qalbigayga barwaaqadiisa gugiisa nimcadiisa ilaahay qalbiga inaad qur-aanka bustaan uga dhigto uu ku dego oo ku xasilo oo ku intifaaca ilaahu taasaan ku weydiistay magacyada ila magacyadaadaasna waan kugu weydiistay laakiin waxaan u baahannahay muxuu yahay miisaal inaan leenahay asmaada wanaagsan magacyada wanaag wanaagsan ee qur-aanka xaggeen ka helaynaa asmaa alxusnaa fi lqur'aan maa miisaalu asmaa alxusnaa min alqur'aan buu sheekhu yidhi maxay tahay miisaalada aan ka helayno qur-aanka oo ka mid a magacyada ilaahay ee wanaagsan waljawaab waxaa ka mid a qowlka ilaahi subxaana watacaala ina allaha kana caliyan kabiira caliyan kabiira ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliyan mid sarreeya kabiiran oo weyn caliyan kabiira waa sifaat ilaahay subxaana watacaala ilaahay inuu weyn yahay ilaahay inuu sarreeyo waa sifaatka ilahay bay ka mid tahay ina allaha kana latiifan khabiira ilaahay waa latiif waa khabiir waa magacyada ilaahay weeye ina allaha idan maaragtay waxaasoo dhan waa magacyada ilahay iyo sifaatka ilahay weye ina allaha kana latiifan khabiira waa latiif waa khabiir ina allaha kana caliiman qadiira ilaahay waa caliim waana qadiir ina allaha kana samiican basiira ilaahay waa samiic waana basiir macaanidoodu caliyan kabiira ilaahay waa ka weyn ee sarreeya latiif waxa weeye ka daqaa'iqda wax kastoo daqiiqa ilaahay ka og weeye khabiirna u ah caliim waa waa siiqatu mubaalaga cilm cilmi bay ahayd wax ogaan marka caliim waa faciil sarfiga waxaa la ihahdaa waxa weeyaan waa siiqatu lmubaalaga waa siiqo xeel dheer wey caliim bimacnaa caliiman eh, ka aada ugu xeel dheer cilmigaa tahay qadiiran qudradiisuna aad ay u sarrayso samiican maqalkiisu badan yahay basiiran araggiisu wen yahay casiizan qahra ee addoommada ka adag xakiiman falsan ee xigmad badan ina allaha kaana kafuuran raxiima inahu bihima ra'uufu raxiim ghaniyun xaliim xamiidun majiid eh, calaa kulli shayin xafiid waa xafiid xifdiya wax kasta xifdiya xamiid majiid waa sifaatka ilaahi subxaana watacaala lagu mahadiyo la ammaano haniga ah ee maa xilmiga badan xilmi waxa weeyaan dulqaadka badan ra'uufka raxmadda badan raxmadeeda aada usii daran tahay dembiga dhaaf badan raxmadda badan casi magac wax oo dhan waa magac ilahi wey ina allah ina rabbii qariibun mujiib waa qariib waa mujiib wa ajiibaa qofka barya waa dhow yahay ina allaha kaana calaykum raqiiban waa mid idin ilaalinay wey waa raqiib ilaahi subxaana watacaala wakafaa billaahi wakiila waa wakiil ilaahi subxaana watacaala wakafaa billaahi xasiiban mid xisaaba ilahay baa ku filan subxaana watacaala waa xasiib ilaahay wa kaana allahu calaa kuli shayin muqiita alla subxana watacala waa muqiit wey inahu calaa kuli shayin shahiid ilahay subxana watacala maqaati wax kasta isagaa ka awey inahu bikuli shayin muxiid wax kasta isagaa kooba ilahi subxaana watacaala waa muxiid ilahi subxaana watacaala allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuum waa xayu waa xayi waa qayuum ilahi subxaana watacaala xayi waa nool yahay qayuum isagaa quma ilahay waxba uma baahna cid kaloo kaalmaysa iyo cid waxa uma baahna ilahay wuxuu aad kale kule huwa alawalu waalaaakhiru waalظaahiru waalbaطinu wahuwa bikulli shayin caliim waxa o dhan waa sifaatka ilaahay awal wey aakhir wey ka horreeyey ka dambeeyey daahirka b- eh, sare daahirka baatinka hooseeya caliim waxaas oo dhan sifaatka ilahay waa as magacyada ilahay huwa allahu aladi laa ilaha illaa huwa caalimu alghaybi washahaadati huwa araxmaanu araxiim waxaas oo dhan waa maxay waa qur-aankay ku jiraan waa sifaatka ilaahay iyo magacdiisii subxaanahu watacaala iyo magacyada ilaahay weye subxaanahu watacaala هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك إلهي وي بقر القدوس نزهن حمان ودن السلام نمتقليو المؤمن إلهي مؤمن وي مهيمن وحكستا ملكية إيه، سو سيطرية قعنت كواية عزيز غالب جبار إلهي سبحانه وتعالى أود حق بدن له متكبر إلهي وي سو ما متكبر إلهي سبحانه وتعالى كبر بدن subxaana allahi camaa yushrikuun wax kastoo ilaahay ay ugu la wadaajinayaan ilaahay wuu ka nazahan yahay subxaana wa tacaala huwa allahu alkhaaliqu albaariu almusawir lahu alasmaa alxusna huwa allah alla weeye alkhaaliq abuuray albaari wax cid uga horaysa jirin abuuray wax kasta musawir lahu alasmaa alxusna waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin sifaatka ilaahay subxaana wa tacaala oo ku jira qur'aanka ayib sunnada ma ka helina markaa asmaada ilaahay oo wanaagsan sunnada ma ka helaynaa nacam waan ka helaynaa iyadoo aad u fara badan baan ka helaynaa misaal ahaan qowlka nabiga sala allahu alayh wasalam xadiidka bukhaari wariyey muslim laa ilaha illaa huwa alcaziim alxaliim laa ilaha illaa huwa rabu alcarshi alcaziim laa ilaha illa allahu rabu samaawaati warab- warabu alardi warabu alcarshi alkariim nabigu saas u yihi sala allahu alay wasalam laa ilaha illaa hu laa ilaha illa allah alcaظiim alxaliim alcaظiim waa magac ilaahay alxaliim waa magac ilaahay cadiim waa kii weyna xaliim waa kii dulqaadka badnaa laa ilaha ila allah ilahay mu ilaah kale ma jiro rabu lcarshi alcaظiim ilahay carshiga kii lahaa weeye ee weynaa laa ilaha ila allah rabu samaawaati warabu lardi warabu alcarshi alkariim qowlka nabigaa ka mid ah sala allahu alay wasalam yaa xayu yaa qayuum yaa xayu yaa qayuum yaa xayu ka nool weye yaa qayuum isagu u quma ee aan u baahnayn qofna ya da aljalaali waalikraam waxaa soo hartay xataa xaya xayu ya qayuum inay magacyada ilahay waa ismu lacdam ismiga ilaahay weyn inuu yahay ayaa soo aroortay xataa ya da aljalaali waalikraam karaamada iyo jalaalka kow saaxiibka cadamada ya badiica asamaawaati walard xadiid kale bismi illaahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi lsamaa wahuwa asamiicu alcaliim bismi illaah magac ilaahay weeye aladi laa yadur waxaad markaad masalan wax cunayso markaad wax daaweynayso bismi illaahi aladi laa yaduru maca ismihi shayun fi lardi walaa fi samaa ilaahay magacii weeye ee aan dhibaynin magaciisa magaciisa oo s- wax garab socda oo dhibi karaa uuna jirin fi lardi walaa fi samaa dhulka iyo cirka toona wahuwa samiicu lcaliim qowlka nabiga sal ly slam oo kale allahuma caalim alghayb washahaada faatir asamaawaati walard rab raba kula shay wamaliikih فاطر السماوات والأرض رب كل شيء رب كل شيء ومليكه اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه الله سبحانه وتعالى عالم الغيب وحمق كوغوي علم قوله والشهادة واحد شوق فاطر السماوات والأرض لولك يرك عرك لولك بسقى أبوري رب كل شيء وي. إلهي رب كل شيء wax kasta ka abuuray ee maliikihi boqorka oo ilaahay weeye subxaana watacaala xadiid kalena ilahay wuxuu nabigu wuxuu leeyahy sal ly slam allahuma raba asamaawaati wasabc warabu alcarshi alcaظiim rabbana waraba kula shay faaliq alxabi wannawaa munzil الtawraat wاlinjiili wاlqur'aan acuudu bika min shari kuli dii shari anta aakhidu binaasiyatih anta alawlu falaysa qablaka shay waanta alaakhiru falaysa bacdaka shay waanta alظaahiru falaysa fawqaka shay أنت الباطن فليس دونك شيء اللهم رب السماوات والأرض إلهيو أذا السماوات كأي دولك وربي وا. ورب العرش العظيم عرش قوينا أذيقا ربي وا. ربنا ورب كل شيء إلهي وأذا ربي نوع وحكستنا أذا ربي وا- وأبوري فالق الحب والنوى حبده جيت كذا لساداك أذا أبوري maaragtay ee, xabadda midhaha ah ee noqota marka dambe no- nawaadka timirta ama xabaddaas alla adaa abuuray ee wax kasta uu ka dhasho adiga abuuray munzil tawraat tawraat adaa soo dejiyey walinjiil injiil adaa soo dejiyey tawraat dabcan waa tii nebi muuse lagu soo dejiyey injiil waa kitaabka nebi ciise lagu soo dejiyey alqur'aan waa kii nebi maxamed lagu soo dejiyey acuudu bika ilaaha waan ku magangelaya adiga min shari kulli dii sharin mid kastaba sharki yaan ilaahu kaa magangelayna anta aakhidun binaasiyatihi sharkaas oo adigu aad gacanta ku hayso anta alawalu ilaahu adigaa adaa horreeyey falaysa qablaka shay wax kaa horreeye ma jiro wa anta alaakhiru adaa dambeeyey falaysa bacdaka shay wax kaa dambayn karaa ma jiro wa anta alzaahiru adiga ayaa ilaahayow adiga ayaa daahira oo muuqda oo sarreeya falaysa fawqaka shay wax kaa sarreeyaa ma jiro anta albaatinu adaa hooseeyo cilmi u leh oo og falaysa duunaka shay alxadiid xadiidkaasina waa xadiid dheer bu waana duco wey axaadiisu way badan yihiin allahuma laka alxamd anta nuuru samaawaati alard waman fiihin walaka alxamd anta qayuumu samaawaati alardi waman fiihin allahuma laka alxamd ilaahu adaa mahad iskale anta nuuru samaawaat samada nuurkeeda adigu way ilaahayow waalarda dhulka waman fiihina iyo wa iyo wax alla wixii labadaba ku sugan walaka alxamdu ammaan adigaa iskale ilaahayow anta qayuumu samaawaati alardi waman fiihin adiga ayaa samaawaadka iyo dhulkaba uquma iyo wax la wuxuu dhexeeya alxadiid wa qowluhu sala allahu calayh wasalam allahuma inii asaluka bianii bianii ashhadu anaka anta allah laa ilaha ilaa anta alaxadu asamad aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuan axad allahuma ilaahayow inii asaluka adaan ku weydiisanaya bianii ashhadu ilaahu waxaan qiraya anaka anta allah laa ilaha ilaa anta adiga mooye ilaah kale ma jiro alaxad asamad aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuan axad waxaas oo dhan waa magacyada ilaahay weye qowlka nabigaa ka mid ah sal ly slam yaa muqalib alquluub yaa muqalib muqalib idan waa muqalib alquluub waa ilaahay weye subxaanahu watacaala sifaadkiisa ay ka mid tahay muqalib alquluub ilaahay waa ka quluubta gedgediye waa isaga weeyaan insha allahu tacaala waxaan gelaynaa oo aan insha allahu tacaala ku xejisiin doonaa calaa kam nouci dalaalati alasmaa'i alxusna calaa kam nooc imise nooc bay u qaybsamaan waxyaalahay ku tusinayaan magacyada ilaahay ee wanaagsani imise waxbay ku tusiyaan idan masaladaasi waa masala u baahan waxoogaa wayna yar dheer tahay in sha allahu tacaala berri ayaan ka bilaabi doonaa allah hadduu ina waafajiyo subxaanahu watacaala oo ina gaadhsiiyo isaga ayaan baryayna biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa an yakfira dunuubana wa an yajcalanaa miman yataqabalu allahu taacatahum biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa allahuma ina nasaluka bikulli ismin huwa lak samayta bihi nafsak أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم عاف مبتلانا اللهم عاف مبتلانا واختم بصالحات أعمالنا واجعلها من المقبولين يا رب العالمين إله نو أنفع وحا نبرتي إله وحا شيئنا نو أنفع اللهم انفع بها قائلها كشيء إله كو أنفع ka dhegaysanaya ilaahu ku anfac ilaahu fii sabiilika weli wejika ilaahu ka dhig adi darta iyo daraadda ilaahu ka dhig subxaanak subxaanak subxaanaka rabi alcizati camaa yasifuun wasalaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu